madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa magaalada washington waxa uu kula kulmay maalintii shalay ahayd in ka badan shan boqol oo dhallinyaro oo ka timid qaaradda afrika dhallinyaradaasi ah ayaa waxay ka qayb yihiin barnaamijka ay dowladda maraykanku ay ugu talagashay dhiirigelinta dhallinyarada hoggaanka mustaqbalka ee afrika kuwaas oo tababar iyo aqoon iswadaarsiba qaadanaya xuseen barre ayaa waxa uu ka qayb galay kulankaasi waxaana uu inoogu diyaariyey warbixintan kulankan ayaa ahaa mid daba socda hindisaha madaxweyne obama ee dardargelinta dhallinyarada qaaradda afrika tirakoobyada u dambeeya ayaa muujinaya in boqolkiiba lixdan dadweynaha qaaradda afrika ay da'doodu ka yar tahay shan iyo soddon sano arrintaasi ayaa keentay in madaxweyne obama uu sannadkii labadii kun iyo tobankii uu barnaamijkani hirgeliyo waxaana tan iyo wakhtigaasi soo booqday dalka maraykanka oo waxbarasho iyo taageero farsamo ka helay in ka badan kun iyo laba boqol oo dhallinyaro ah kuwaasi oo isugu jiray dhallinyaro ka shaqaysa howlaha samafalka iyo adeegyada bulshada kuwo hormood u ah bulshada ay la nool yihiin iyo dhallinyaro ku guulaysatay inay abuuraan ganacsi wax u tara bulshada islamarkaana fursado shaqo u abuura dhallinyarada kale ee dhigooda ah sanadkan ayaa waxaa ka soo qayb galay barnaamijka ku dhowaad shan boqol oo dhallinyaro ah oo laga soo xulay dhammaan dalalka afrikada saxaaraha ka hooseeya barnaamijka ayaa waxaa u xil saaran iskudubaridkiisa iyo weliba maarayntiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaana kulankani furay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry waxaana uu aada ugu nuxnuxsaday kaalinta ay dhallinyaradu ku leeyihiin horumarinta qaaradda afrika iyo doorka ay ka qaadan karaan isagoo dhiirigelin u muujiyey ka qaybgalayaasha barnaamijkan
whether your countries tragically fall back into cycle after cycle of tragic violence and mark waxaad go'aamin doontaan oo gacmiheenna ku jira in afrika aad u horseedaan sii xoojinta horumarka sanooyinkan dambe lagu tallaabsaday iyo in dalalkiinnu si weyn ay dib ugu dhacaan dhammaantiin waxaa ii muuqataa in ay idinka go'an tahay inaad himiladiinna aad gaartaan waxaadna awood u leedihiin intaasi aad kaga dhabaysaan madaxweyne obama ayaa kulankani si faahfaahsan uga hadlay ujeeddadiisa iyo yoolka uu higsanayo waxaana uu tusaale u soo qaatay qaar ka mid a dhallinyarada madasha ku sugnayd isagoo soo qaatay dhallinyaro ka kala timid wadamada gaana tanzaniya kenya etoobiya iyo dalal kale oo intooduba isku xilqaamay tallaabooyin mutadawacnimo ah oo wax ka bedelay bulshadii ay la noolaayeen taasoo aakhirkii ay ku mutaysteen in ay barnaamijkani ka qayb galaan fursadna u helaan inay khibrad iyo taageero ka helaan dowladda iyo dadka maraykanka madaxweyne obama ayaa kulanka shalay kaga dhawaaqay dhowr qodob oo si weyn u soo jiitay dhallinyaradii ka qayb gashay kulankaasi waxa uu sheegay in magaca barnaamijka ay dowladda maraykanku ku taageerto dhallinyarada afrika la bedelay islamarkaana uu ugu magac daray nelson mandela waxaa kaloo uu sheegay in uu kordhiyey tirada kasoo qaybgalayaasha fursadda u heli doonta inay sanad walba yimaadaan dalkani maraykanka
so that in two years we'll welcome a thousand Mandela Washington Fellows to the United Second, we'll do even more to support young entrepreneurs.
waa marka hore annaga oo tixgelinayna xiisaha badan ee barnaamijka loo qabo iyo tirada xaddhaafka ah ee soo cusatay waxaan u go'aaminay in laba sano ee soo socota gudahood tirada laga dhigo kun dhallinyaro ah waxaa kaloo aanu kordhinaynaa taageerada farsamo iyo tan dhaqaale ee aynu ku taageerayno hoggaanka dhallinyarada afrika ee ku howlan tababarka iyo waxtarka bulshadooda qodobada kale ee uu madaxweyne obama carabka ku adkeeyey ayaa waxaa ka mid ahayd taageerada haweenka iyo sare u qaadista heerkooda nololeed waxaana arrintaasi aan wax ka weydiinay aamina sahra maxamuud sigad oo u dhalatay dalka kenya kana soo jeeda gobolka waqooyi bari iyada oo ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijkan lana kulmay madaxweyne obama waxaanay sharaxday waxa ay ka faa'iidaysatay barnaamijkan waxaan ku qayb jiray muddo lix isbuuc ah wax badan ayaan ka bartay maadaama lix wiig inta aan joognay waxaan aadaynay side visit fara badan classes ba intensive training oo classes ayaana la geliyey tababar culusba ayaana la mariyey tababarkaas oo nala barayay aniga waxaan ku jiray business and entrepreneurship tracker waxaana la barayay sidii businesska loo bilaabi karo waxaana la barayay sidaan busineskeyna si joogto u socon lahaa ayaan ka bartay waxaan kaloo bartay sidii laguu celin lahaa sidii bulshada laguu noqon lahaa oo loo horumarin lahaa kenya waxaa le waxaan ka korsaday horta aniga hadda waxaan u shaqeeyaa iomta waxaan rajaynayaa inaan busineskeyga aan furto mid oo anfacayo dadka mid anfacayo bulshada dhan iyo anigaba ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa muujiyey inay heleen oo ay kasbadeen khibrad iyo kalsooni ku filan si ay uga gungaadhaan horumarinta qaaradda afrika sida uu tilmaamayo maxamed cali xasan oo ka yimid dalka jabuuti kana mid ah ka qaybgalayaasha kulankani shalay ee madaxweyne obama shirkan ka dhacay wallaahi si fiican buu nagu dhacay waxaan sameynay lix toddobaad oo traininga formation aan ku sameynay dhowr universityo wadanka ku jira anugu khaasiyantayda waxaan ku sameeyey wadan syracuse university baan ku sameeyey public managementkan joogay waxaan naga soo beertay dee wallaahi wax waxaan dhiganay siday iskula shaqeeyaan dowlad iyo private sector siday iskula shaqeeyaan siday loo la maamulo ganacsiga sida loo tixgeliyo ganacsiga wadanka sida namada kasoo baxa university kasoo baxa sida loo loo gacan qabto wallaahi si fiican bay nagu dhacday wax fiicanna waan kasoo waan kasoo qaadanay insha allahu tacaala markaan ku noqono insha allah wadanka sidaan sidaan ula tixgelinayno waxaan intaan ka qaadan karnay tanun fiican karaanka iyaga aan kaga buuxino waxaa halkaa ka hadlay madaxweyne obama hadaladii madaxweyne obama sidaad u arkaysa hadalku hadal fara fiican buu sameeyey oo maraykanku maanta uu soo dhistay wadanada africa sida uu soo u dhawaysto waxaanaan ognahay in inta badan africa yurub iyo shiini iyo kusoo badaniyi imika maanta ugusoo periodkan baa jirta in kusoo maraykanku ugu soo jeesto oo dadkooga dadka africa iyo ganacsadada africa siday iskula shaqayn lahaayeen siday labadooduba wax u kala heli lahaayeen waa wax fiican wallahi wax fiican kusoo beertay african oo soo beertay maraykankan oo soo beertay waxaad ii sheegtay inaad ka timid jabuuti marka markaad jabuuti ku noqotid iminka ma laga yaabaa wixii halkan aad ka baratay iyo khibraddii aad ka korarsatay inay kuu suurto gasho inaad dhaqan geliso waa waxaan xaggan u joognaba inaan khibradda ka qaadanno waxay haystaan waxa socda xaggooga intaan ka qaadan karno sidaan xag wadankeenna anugu soo saradka kicino dhallinyarada sidaan ugu gacan qaban lahayn waa waxaan u joogno xaggan wadaan wax uga baranno sidaan hadhow toole aan wadankayga dadkayga wax ugu qabanno kasakow macallimiintiina iyo khubradda maraykanka ee casharada idiin dhigaysay waxaa jira dhallinyar kale oo ilaa shan boqol gaarso iyo wadamo kale afrika ka yimid ma isbarateen wax aqoona ma waxay ku fiicanta brograamka sidaas oo kale inaad abaratid waxa ka socda wadanada kaleo kale africa oo kale sidaad oo kale dad badan baan toddobaad anu markaan universitiga joog toddoba iyo toban wadan ayaan isla joognahayd waxay ku fiican yihin toddoba tobanka wadan nin kastaba sibuu u arkaa nin kastaba sibuu wax ula shaqeeyaa dhallinyarada siibay wax ula qalqaabtaan ganacsigu sibuu u socdaa dowladdu sidiibay u socotaa waxay ku fiican tahay training oo keliya maaha waxaad kuur ka qaadato keliya maaha experiencekaas kala weydaarsateen khibradda kala weydaarsateen dadka la joogana wax badan bay noo tartay oo wax badan baan ka soo baranay xagaana kulanka madaxweyne obama iyo dhallinyarada qaaradda afrika ayaa ku soo beegmaya maalmo yarun ka hor shir madaxeedka taariikhiga ah ee magaaladani washington ay ku yeelan doonaan madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynayaasha dalalka afrika
mahadsaned xuseen barre aadan ayaana warbixintaasi noo soo diyaariya oo soo jeedinayay halka aad weli nagala socotaana waa washington dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaana waxaanu idin leenahay cid wanaagsan